asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu habeen wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsan kusoo dhowaada warka habeen qodobada caawa ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah dowladda federaalk ee soomaaliya oo maanta magaalada muqdisho kusoo bandhigtay hub casri ah iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya oo ka qaybgalay munaasabadaasi maamulka degmada cabdicasiis oo dhagax dhigay waddo cusub oo interlooga oo laga hirgelinayo degmadaasi taliska ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliya oo burburkii kadib dib u igleelay xaruntii ay lahaayeen ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliya madaxda ugu sarreysa dalka uu ka qaybgalay xafladda xaariga looga jarayay dhismaha cusub ee xarunta ciidanka dhulka ee xoogga dalka wasiirka wasaaradda beeraha xukuumadda soomaaliya oo labaatan xabo oo cagafcagafka ku wareejiyay beeralayda soomaaliyeed laba ka mida wasiirada ka tirsan xukuumadda soomaaliya ee kasoo jeeda deegaanada jubbaland oo maanta iscasilay
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
kalabeen wanaagsan dhegeystayaal waxaad dhegeysateen hordhaca warka habeen ee raadiyaha dalasan waxaa kusoo dhawaataan warkii oo intaasi ka dhammaystiran dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho waxay kusoo bandhigtay hubaad culuskaasi oo markaasi leeyihiin ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed dhinaca kaleetana mas-uuliyiin ka tirsan dowladda waxay ka qayb galeen munaasabad xariga looga jarayay dhismaha cusub ee xarunta ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliya wariya ayaga faadimo cabdiqaadir oo tagtay xarunta cusub ee ciidanka dhulka ayaa warbixinta ka diyaarisa
waxaad kala soo hadlayaa taliska ciidanka dhulka ee xoogga dalka soomaaliyeed xaruntan waxaa lagu sameeyey dibudhis iyo dibudaayactir ballaaran munaasabad xariga looga jarayay ayaa lagu qabtay halkan waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo ugu horreeyey kusimaha madaxweynaha ahna guddoomiyaha golaha shacabka taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wasiirka wasaaradda gaashaandhigga taliyaha ciidanka dhulka iyo saraakiil kale oo ka tirsan xoogga dalka soomaaliyeed marti kaloo madashan lagu casumana goobjoog ayay ahayd marka ay mas-uuliyiintan halkan soo gaareen ugu horrayn kusimaha madaxweynaha ayaa salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka dhulka wixii intaasi ka dambeeyey kormeer ayay ku sameeyeen xarumaha uu taliskan ka kooban yahay sidoo kale waxaa kormeer lagu soo sameeyey hubkan iga dambeeya waana hubkii magaalada muqdisho dowladda federaalka soomaaliya waxa ay sheegtay inay ugu talagashay inay kula dagaalamaan cadowga dibadda iyo midka gudaha intaba markii taliska la xarig jaray kadib waxaa ugu horeyn hadalka qaatay taliyaha ciidanka cirka iyo xildhibaan dhegay geelle kuwaasoo sheegay in ciidamadu ay u baahan yihiin awood ciidan oo dheeraad ah weliba si adag loo dhiso taliska ciidanka xoogga ama taliska ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliya waa lafdhabarta ciidamada xoogga dalka soomaaliya ama lafdhabarta difaaca qaranka kun sagaal boqol iyo lixdankii markii la asaasay ee serjito markaa la dhihi jiray oo ciidanka dhulka ahaa laba iyo tobankii abril waxaa lagu aasaasay cutub ka tirsan ciidanka booliiska iyo cutub ka tirsan ciidanka cirka oo ahaa kuwii talyaaniga markaa maamulayay oo ma- dhaqaale ahaan ma hoos imaanayo
runtii halganku wuu dheer yahay waxaa laydinka sugayaa inaad difaacdaan xuduudaha dalka waxaa laydinka sugayaa insha allahu inaad cadowga ka soo adkaataan lookalka ee madaxa laga wareeriyey waxaan ka rajaynaynaa in dadka qabiilaadka ee shabaabku isku dirayo inaad saad hadda u kala celidaan iyo si ka badan usii dhexgeli doontaan waxaa leeyahay nin nin nin lagu jiifto ha seexan gabdhaha iyo wiilasha halkan iga muuqday aan isleeyahay runtii la-aantood guulaha aan sheeganayn ma gaa ma gaari lahayn waxaan leenahay waa mahadsantihiin jenaraal dayax taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka soomaaliyeed ayaa dhankiisa tilmaamay inay usoo dhabar adeegeen sida ay dhismahan u hirgelin lahaayeen ugu dambeynna ay u suuro gashay waana ii farxad ayuu yidhi in ciidanka ugu awooda badan ay xilliga tan helaan talis ay ku shaqeeyaan taliskan cusub waa taliska ugu horeeya uu yeesho ciidanka dhulka muddadii uu jiray ciidanka dhulka runtii waa ciidanka ugu ballaaran oo xoogga dalka soomaaliyeed waxaan aada ugu faraxsannahay inuu yeesho taliskii ugu horreeyey oo ciidanka dhulka oo rasmi ah ciidankaas oo waajibaadkiisu yahay difaaca qarannimada soomaaliyeed difaaca xuduudaha waddanka ilaalinta jiritaanka dowladnimo iyo madax bannaanida waddanka dhinaca kale taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga waxay si wadajir ah u sheegeen in ciidamadan ay yihiin kuwo awood leh kuna garab taagan yihiin mar walba waxyaabaha ay u baahan yihiin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wuxuu ku jiraa ololo aada u weyn uu ku jiraa howlgallaa socdo dagaaladiyaa socda ee waxaa la buuxiyey dhammaan goobihii ay ka baxeen ciidamada ee walaalaha ah ee admis waxaa socda dhismihii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dhi- khaasatan dhinaca ee, aqoonta ee, dhinaca een, degaanada iyo xeryaha waxaan rabaa haddii allah idmo maalinba maalinta ka dambaysa isbeddelkaas ayaa ku socda
codkaasi wuxuu u dambeeyey warkii waryahayaga faadimo cabdulqaadir xasan dhinaca kaleetana dhegeystayaal haddii aanu fiirino saacadihii lasoo dhaafay waxaa iscazilay wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalk ee soomaaliya kuwaasi oo eh, deegaan ahaan kasoo jeedo deegaanada maamulka jubbaland wasiiradan oo kale ahaa wasiir ku-xigeenka waxbarashada xukuumadda federaalk ee soomaaliya xildhibaan daqare iyo eh, sidoo kale wasiir cabdirashiid jire qalinleh ayaa eh, ku dhawaaqay goorsii horeysay iscasilaadooda waxaana ay ku sababeeyeen eedeemo ay u jeediyeen xukuumadda federaalk ee soomaaliya lama oga eh, markaasi waxa eh, xilligani kusoo aaddiiyey waxaana eh, eedeymahan ay imaanayaan iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey uu jiray khilaaf dowladda dhexe ee jubbaland waxay sheegeen wasiiradan in deegaanada ay matalaan ama ay kasoo jeedaan oo ay golaha ay ku matalaan aanay xukuumaddu ka gooneen in ay la tacaamusho siday yidhaahdeen warqada ay soo saareen labaduba waxay si adag ay u dhaleeceeyeen xukuumadda uu hogaamiyo ra-iisul wasaare xamse cabdi barre dhinaca kale haddii aanu fiirino dhegeystayaal maanta maamulka degmada cabdilcasiis ayaa waxa uu dhagax dhigay dhismo waddo cusub oo interloog ah oo laga hirgelinayo degmadaas wariyahayaga cali aadan axmed oo tegay goobtaas ayaa warbixintan ka diyaariyay
maamulka degmada cabdicasiis ayaa maanta waxa uu dhagax dhigay dhismaha waddo interloog oo laga dhisayo waaxda dhagax buur ee degmada cabdicasiis dhismaha waddada interlooga ah ayaa waxaa iska kaashanaya maamulka degmada kan gobolka iyo bulshada deegaanka waxayna ku timid iskutashi bulsho iyadoo bilow u ah waddooyin badan oo sidaan oo kale degmada cabdicasiis interloog loogu saari doono ugu horeyn bulshada deegaanka ayaa u mahad celiyey maamulka degmada iyo cid walba oo ka qayb qaadatay dhismaha waddadan interlooga Ee, ilaaha ku mahad leh midda majaaskaana waxaa ku mahad leh maamulka ama heer gobol ama heer degmo oo maxaa waaya shaqada ku howlan iyo intii gacan ka geysaysoo dhan dhammaantayna markaa anoo ku hadlayo magaca reer cabdilcasiis haddana gaar ahaan een, waaxdan dhagax buur oo aan ku noolnahay oon degannahay waxaan soo dhowaynaynaa ee, dhagax dhigga ee halkaan lagu dha- dhagax dhigaayo ee waaxda dhagax buur jidkaan maraayo ee qaymaha badan noogu fadhiya iyo madaxda ka soo qayb gashay dhammaantood waa soo dhowaynaynaa een waxaa farxad weyn noo ah degmada cabdilcasiis waa u jeedaa shuxuurteena lama soo koobi karo waxaa naga go'an maxay tahay inaad da- da- eh, degmadeena aan dib u dhisanno quruxdeena maadaama eh, heebta weyn ee dar- ee ilaahay noogu manaystay ee imaanaya ugu yaraan maalmaha khamiista iyo jimcada laba kun iyo shan boqol iyo in ka badanba waxaan ka soo saaraynaa iskaa u qabsaana sidoo kale guryaha lagu dhisi jira dadka hore ama guri ha ahaato ama degmo ha ahaato hadda degmadan lagu caweeyaha iyo degmooyinka qurqurux baad aragteen iskaa u qabsaa lagu wada dhisay qof shilin ku beesha qof kastaba xoogeera keentay dowlana waxay ku daaqtay wixii shiraal iyo wixii la- baalka ay shamiida iyo wixii lamida marka waad mahadsantihiin kor ha laydinka dhigo guddoomiyaasha guddoomiye ku-xigeenada haddii alla kuu roon yaha dadka meesha isugu yimaado maanta sharaftaan ka muujiya halkan kor ha laydinka dhigo waana mahadsantihiin gudoomiyaha degmada cabdicasiis ubax saalax oo dhankeeda goobta ka hadashay ayaa sheegtay inay diyaar u tahay bilicda iyo dhismaha wadooyinka degmada iyadoo u mahadcelisay mas-uuliyiintii kasoo qaybgalay dhagaxdhigan cabdicasiis waxaa degan dad aad u fiican dad dhaqaalo badan iyo hanti ku leh cabdicasiis waxaa ku yaalla guddoomiye markaa gudaha u geshid guryaha haddaad aragta cabiraday ku fadhiyaan iyo qaababkay u dhisan yihiin ay yar tahay soomaaliya meele ay ku yaallaan waa xeeb waa meel dad- dad xadaariyiina oo ilbaxnimo soo jireena ay ku nool yihiin marka guddoomiye aadna waxaan kaaga mahadnaqaynaa habeen iyo maalin dhismaha gobolka banaadir ee aad qayb walba oo ka mida aad taagan tahay oo maalin walba aad ka dhagax dhigayso jidad aad aad hagaajis aad diyaar hadda u tihiin aad soo wadaan mashruuc weyn oo biyo bixinta gobolka banaadir oo loo lagu furaayo bulaacadaha haddii intaas la helo xamar waxaan u malaynayaa new york iska dhaafa washington oo magaalo madaxdii maraykanka ah inay ka sara mari doonto ugu dambeyn gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee gobolka banaadir ayaa tilmaamay in loo baahan yahay inay iska kaashadaan shacabka reer cabdicasiis iyo maamulkooda inay hormariyaan degmada runtii maamulka degmada uu kaashanayo shacabka reer cabdilcasiis waxaan rabnaa dadka xaafadaha degan in si mutatabacnimo ah ayagoo ka fikirayo muhiimadda ay u leedahay waddada inay bixiyaan dhaqaalaha yabooha ah ee lagu horumarinayo waddooyinka degmada cabdilcasiis sidoo kale waxaan ugu baaqayaa ganacsatada reer cabdilcasiis oo runtii ganacsato sharaf la ah wax badan runtii ku taray een, bulshada reer muqdisho
warkii habeen idaacada oo kala socoteen raadiyaha dalsan ee muqdisho khiyaartan dhegeysta waa nagita warkankiisa xiga ah nabadgelyo
wararka aad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel